wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay la socodka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ka warramaya ahmiyadda shirka
maantan shirkan aan halkan u fadhino howlka wasaaradda qorsheynta daaran ama daba socda dibu casriyeyntii ama dibu habeyntii qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee gebagabada ah oo aan rabno inaan dhammaystirno sanadkan hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha december ayaan halkan u fadhinaa waxaan sib wanaagah inay nala joogaan maamul goboleedyadii dalka iyagoo halkan qeybka ah inay soo jeediyaan iyagana waxyaabihii uga qabsoomay qorshihii horumarinta qaran ee sagaalaad caqabadihii naga soo wajahay iyadoo la xiganayo midterm reviewdii ama dib u eegistii dhexe ee la qabtay wixii ka soo baxay hadda mar haddii la marayo gebagabadii maxaa qabsoomay maxaase qabsoomin caqabadaha jira wuxuu yahay taa ayuu shirkan dhaaran yahay waxaan filayaa in wax badan aad maanta halkan iskaga wada hadli doonto ka wada hadli doontaan barnaamijyadii maamul goboleedyada ka qabsoomay markaasi daarnaa qorshaha isbeddelka qaran ee sagaalaad iyadoo waaxda kor joogtaynta iyo dabagalkuna ay intaaba qayb ka hayeen mashruucii qabsoomay iyo kuwii aan qabsoomin iyo caqabadihii yimid si markaasi ay u wargeliso qorshaha isbeddelka qaran ee hadda lagu guda jiro diyaarintiisa haashim dhuubo xuseen iyo cabdulaahi cumar aadan oo ka socday dowlad goboleedyada jubbaland iyo galmudug ayaa soo dhoweeyey shirkan maanta waxaa sharaf inoo ah inaan joogno wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha aan meeshan u joogno casuumaad inooga timid agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane maxamed shire muhiimadda shirkan hadda aan iskugu nimidna agaasimaha ayaa tafaasiir badan naga siisiin doona dabcan waxay ku saabsanaan doontaa n d b kii lan soo dhaafnay follow upkiisa waana mahadsantihiin dhammaan dhallinyarada shaqaalaha technical teamka sharaf ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo maanta kulankan la socodka qorshihii horumarinta sagaalaad kaas oo lagu qiimeynayo wixii qorshaha horumarinta sagaalaad ka qabsamay iyo caqabadihii soo food saaray intuu qorshaha horumarinta sagaalaad uu socday iyo weliba dib cusboonaysiinta xilliga lagu sameeyey labada kun labaatan iyo saddexda waxyaabihii ka soo baxay dib cusboonaysiintaas sharaf ayay ii tahay mar labaad agaasimi inaan casuumadiina soo aqbalo saaka aad casuuntay oo aan idiin imaado meeshaan aan idinla joogo aadna waxaan u bogaadinayaa tiimka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo tiimam kale wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada shaqada ballaaran ay kasoo qabteen qorshihii horumarinta sagaalaad haddana ay u madlan yihiin inay qorshaha dib u bedelka qaranka maxaa la dhihi jiray n t b-ga inay wax ka diyaariyaan hadduu alidmi insha allah muddooyinka soo socdo si kastaba qorshaha horumarinta sagaalaad ee qaranka ayaa qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo bisha disembar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan